إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waa waxaynu ka bilaabaynaa kitaab aw dikru maa yuujibu اlgusla wamaa laa yuujibu waa kitaabu dahaara wixii maydhiga waajibiya iyo wixii aan waajibinayn waxyaabaha qofka bani aadamka ku yimaada ama ka imanaya baa qaybina waxay keenaysaa inuu maydho qaybina waa wayso iyo dahaara iska maydhin muujibaat ulkos waxyaabaha maydhiga keena qaarkoodna sunne yihiin in laga maydho qaarkoodna waajib ka soo horeeyaa waxa weeye quslulkaafir idaa aslam gaalkii maydhashadiisaa la sheegi markuu islaamo way isku khilaafeen culimada axmed iyo rag la socdaa waxay leeyihin waa waajib waayo nebigu u amro soo maydha buuli qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin waa sunne waayo mid walo islaamayaba lama sheegin inuu nebigu maydhi jiray in fara badan oo islaamaan la sheegin maydhigooda haddee waajibtay dee lama dhaafeen inayse sunno tahay dee cid iskuma khilaafsana inay markaa u yaraan sunno tahay can qays bni caasim annahu aslama ninkaasi waa islaamay faamarahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu faray an yaktasila inuu ku maydho bimaa'in wa sidr biyo iyo caleenta gobka marka caleenta gobku dee sida aynu hore usoo xusnay waxay ka dhigan tahay shaygii qaalic ahaa ama munadifka ahaa ee saabuuntii halkeedii bay ku jirtaa saabuuntii jidhka waa waxaanaynu qasilka nidhaana imika marka nebiga amray uskagii gaalnimadii iyo qurunkeedii baa la iska nadiifin ilaahay baa wuxu uhi innama almushrikuuna najas waxaa kaloo jira waxaa laga yaabaa xalay inuu dee jinaabooday oo weli heryadiisii ku rarantay markaa waxyaabihii qofka muslimkiiba uu ka maydhan jiraa laga yaabaa inuu wato oon isagu marka hore kaba maydhanba jinaabo ku biirtaa jiri karta marka taana ha ka maydho kufrigiina ha ka maydho taqdiimu qusli lkaafir gaalka maydhidiisii baa la horumarin idaa araada an yuslima markuu doono inuu islaamo ma islaamnimada kadib baa ayaa la ayaa la maydhanaya loo maydhaya ama uu maydhanaya mise intaanu islaamin ka hor xadiidkaa hore waxa uu sheegay islaamnimada kadib annahu aslama fa amarahu waa isku xiga intuu islaamay ayuu nebigu ui soo maydho kan soo socdaana wuxuu sheegayaa in la horraysiin karo can abi hurayrata qaala waxa uhi ina humaamata bna ahaal ama ina humaamata bnu uhaal humaamata bna uhaala uhaali ninka la ydhaa ina uhaal alxanafi reer bani xaniife ah waxau ahaa nin madaxdii gaalada ka mid ahoo colgaada ahuu nebigu diro fardoolaya ayaa soo qabatay madaxna wuu ahaa waa la soo waday wadaa masaajidka madiinaa la keenay meel fogna waa laga soo qabtay waxaa lagu soo xidhay tiirarkaa masaajidka mid ka mid a nebigu wuu tegay calayhi salaatu wasalaam wuu la hadlay oo waxau idhi maadaa cindaka yaa humaama maxaad haysaa dee waxaan hayaa buuhi haddaad i dishan in lagu nafiso oo lagu aarsadaan ahay haddaad i sii daysana ninkuwa abaalgudaan ah haddaad adduun doontana waa lagu badin bal saddexdaa miduu soo gal buuri mad islaamiyo wuu diiday nebigu wuu iskaga tegay calayhi salaatu wasalaam maalin labaadii buu yimi maalin saddexaadii markaa rasuulkuna waxa uu doonayaa wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah qofka gaalka ee maganta ah qur-aanka inuu dhagaysto daabaa layi bal dhegta ha ka ribo kani magan yuu ahaanina haba la soo qabtee inuu waxyiga dhagaystana waa la doonaya ilan jubayr ibnu mudcimba waxyigaa uu dhagaysanayo ku islaamay sidoo kale waxa uu nebigu waxbuu tusayaa casharo waaqiciya ama camaliya ayuu u dhigayaa nebiga si asxaabtu u dhagaysanayaan siday u faa'iidaysanayaan siday isu jecel yihiin nolosha halkan taalla iyo noloshii jaahiliyada bal si u eego intaa waxbuu diraasaynayaa intaasaa qisadu way dheerayd inaasaa ka horreeyey markii uu dabeetana diraasadaa sameeyey kadibe muddo uu xidhnaa indalaqa waxa uu tegay ilaa naklin qariibin min almasjid geed timireed uruursan ama beer geed timireed leh oo masaajidka ku dhow buu tegay riwaayadaasi waa riwaayaday u badan yihiin najlinna waa halkan buu inoo qorayaa najliguna waa dhijaan yaroo biyo ah almaau lqaliil biyo yaroo qaliila buu tegay oo masaajidka u dhow fakhtasala wuu soo maydhay uma dakhala almasjida buu galay intuu biyo yaraa kusoo maydhay ama beerta dhexdeedii dee kollay biyay leedahay uu ku soo maydhay buu tegay masaajidka fa qaala wuxuu uhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh saas waa shahaada ilaahay baa hidaayadii siiyey dhaqankii iyo noloshii macaanayd iyo akhlaaqdii rasuulkiiyo asxaabtana waa ku islaamay waata muslimka maanta in fara badanoo ka mida laga la-ay dhaqankoodii baa xumaaday markaasaaba gaalkii dhaqan wanaagsan u sheeganaya been khiyaamo munaafaqad wixii markay badiyeen baaba iyagii lagu wiirsanayaa yaa muxamed wallaahi baan ku dhaartee buu intuu nebiga u yeadhay maa kaana ma ahayn calaa wajhi lard dhulka guudkiisa abqadu wajhun weji abqada ilaya min wajhik maa kaana calaa wajhi lard wajhun weji dhulka guudkiisa ahay ma jirin macnaha weji ka dul dadkaa dhulka guudkiisa jooga weji ka mida abqadu ilaya min wajhik oo wejigaagaan ka necebay dadkan dhulka ku dul noola dunyada wejigaagaan ugu nebcaa ilaan iimaan la-aantu waxay keentay awliyada ilahay inuu qofku naco faqad asbaxa wajhuka wejigaagii wuxuu noqday axaba alwujuuhi kulliha ilaya wejiyaasha oo dhan kaan ugu neceba cafwan axaba alwujuuhi kulliha ilaya wejiyaasha o dhan kaan ugu jecelaha axaba alwujuuhi kulliha wejiyaasha o dhan kaan ugu neceba ugu jecelaha markii hore waan u nebcaa imikana wejigaaga ayaan ugu jecelay cid walba waa iimaanka iimaankiibaa keenay taana waina axaba khayl wana waina khaylaka akhadatnii fardahaagii aad dirta ay soo qabtay wa ana uriidu lcumra anna cumradaan doonaya ilan gaaladu way iska xaji jireen oo way iska cumraysan jireen aniga cumra u sii socday fardahaagii aad soo dirtay soo qabtay famaadaa taraa maxaad arkaysaa maxay kula timaada sii dayna ma soo cumraystaan sida halkan aan joogaa fabasharahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nabigu uu bushaareeyey qof islaamay wixii uu heli lahaa buu ugu bushaareeyey alislaamu yajubu maa qablah watawbatu tajubu maa qablaha islaamka iyo towbaduba wixii ka horreeyey qofka ka safeeya iska bushaaraysa jannaad leedahay sidii walad yaroo dhashaad tahay maanta bushaaru siiyey nebigu wa amarahu wuxuu faray rasuulku an yactamira inuu cumraysto waar ninkaa la baxnaaniye ayuu baxsanin muu odhanin lugta ka xidhe wuxuu ihi isagii yaalihi hadday ka dhabtayna waa fiicanya uu soo noqon dee haddii kalena cidi islaamka la isku qasbi maayo laa ikraha fi diin marka halkaa waxaa inooga muuqanayaa islaamku inaanu dadka ku dirqiyaynin caqiidadiisa laakiin waa lagu qancinayaa wuxuu ku qancoo diin leh oo daliil leh oo dood leh oo dacwad leh oo tusaale leh intaasaa la siinaya waa la qancinaya markaa qalbigiisaasoo la qabtaa inoo daran gaalku inaanu nijaas ahayn ayaa ka muuqanaya waay nabigu masaajidka kuma xidheen calayhi salaatu wasalaam hadduu nijaas yahay masaajidka inooga saara ayuu odhan lahaa waxaa ka muuqanaya xadiidka marka uu qofku soo islaamaya ka hor inuu maydhanayo kadibna wuu maydhan karaa ka hore aynu tusiyey alguslu min muwaaraati lmushrik gaalka xabaalidiisa waa laga maydhan haddaad gaal soo xabaasho waa laga maydhanayaa macnaheedu waxa weeye gaalka markiisa horeba kolkuu dhinto la tuuri maayo waa aadame walaqad karamnaa bani aadam karaamadii bani aadamku wataa waa kii nebiguba badarkuwii ku laayay u xabaalay marka waa la aasi aaskiisaa laftiisa laga maydhanayaa ma maydhidii la maydhaa laga maydhanaya mise aaskaa laga maydhanaya aasida isaga la aasay laftiisaa laga maydhanaya marka waara yuwaari muwaaraat waa qarinta almushrik marka isaga dafniba lama yidhaahdee muwaaraat baa la ydhaha waa xabaalkuridid can caliyin radia allahu canhu anahu ataa ata nabiya sala allahu alayhi wasalam cali nebigu u yimid faqaala wuxu uhi ina abaa aalib maata aabbahay abu aalib u dhintay waa ninkii nebiga difaaci jiray sutida gaaladu u soo mari waaye laakiin waa calafla'aanun baa ku dhacday oo wuxuu diiday inuu nabiga rumeeyo calayhi salaatu wasalaam uu dhintay markaa waxaa usoo sheegay cali fa qaala markaasaa wuxuu uhi idhab fawaarihi oradoo soco oo soo astur dee inaga soo qari qaala wuxuu uhi innahu maata mushrikan dee wuu dhintay isaga oo gaala ila nabiguba waa kii u tegay dacwadda ugu tegay markuu sakaraad ku jira dabeetana waa kii yidhi iskaga tag diintii aabbihii buu haystaa nin kaniye ku raaci maaye daftu tii bay kaga baxday dee odaygii tawaf buuri innahu maata mushrikan oo gaalnimu ku dhintee ma gaal baan aasaa qaala markaa nebigu wuxuu uhi idhab fawaarihi orodoo soco inaga soo astur falamaa waaraytuhu markii aan soo asturay duugay ama xabaalay rajactu ilayhi nebigaan ku nooday faqaala lii wuxuu igu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ikhtasil maydho marka qolyaha qaarkood waxay leeyihin dee qusligani waa kii qofka jinaabada qofka had iyo jeer jinaasada maydha uu maydhan jiray oo qofka jinaasada maydha ayuunbaa baabuljinaas kitaabuljinaais buu inoogu iman doonaa ayaa maydhanaya waa kiibay muslimba haddaad maydho waad maydhan dee kana lama waa la maydhay qolyaha qaarkoodna waxa le maydhid meesha kuma caddee asturunbaa ku caddayde aaskiisa laftiisa laga maydhanaya waana ta kusii cad sheekuna u daliishaday halkaa gaal aasidii markaa waa la aasi doonaa kafantiina waa lagu xidhi salaadee male iyo duco baabu wujuubi lqosl halkaa hore waxaynu soo aragnay gaalka markuu islaamayana wuu maydhan marka isaga la aasana waa laga maydhan muujibaat lqusli kuwaasaa ka mid a waxyaabaha keena maydhiga waxyaabaha maydhiga keena waxaa ka mida janaabada waa tan iyadiina baabu wujuubi lqusl ida ltaqa lkhitaanaani labadii arrin markay istaabtaan waa waajibayaa maydhigii labadaa xubin taran ama dee kulan uu jiro can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa jalasa bayna shucabiha alarbaci afarta adin dhexdooda markuu ninkii fadhiisto uma ijtahada dadaalo faqad wajaba alquslu maydhigii u waajibay macnaha hadduu ninkii gabadhiisii u galmoodoo jimic jiro biyaba yaana imanin xadiidka kitaabkii hore ibnu maaja baynu kusoo sharaxnay faqad wajaba alquslu maydhigii waa waajibay marka wuxuunu tilmaamayaa ijtahadaadaasi juhdigaas iyo tacabkaa uu galay wuxuunu tilmaamaya in jimaac jiro marka jimaacaasi uu jiraabuu qusligu waajibaya markaasaana dukhuul loo ictibaarinaya markaasaanu meherku dhammaantii wada waajibaya waa masaa'il ka ratibmaya dukhuulka haddii gabadhii lala guri galo gurigal waxaa loo ictibaarinayaa marka uu noocan galmadani jirto haddii gabadhi iskaba qodban tahay oo ninkii iyo gabadhi aan waxba dhex marin noocaasi arrimo kaloo iska xaalxaal iyo jabhadayn mooyaane wax saasoo sii ridaniba ma dhex marin dee dumarka soomaaliduna waa iska qodbanyi loo tixgelin maayo inay galma jirto maydhigiina ma waajibayo ilaa in wax ka yimaadaan mooyaane ninkii iyo gabadha sidaa isku arkana ma waajibayo meherka dhammaantii ee inaanay guri gelin baa loo tixgelinaya madaahibta saasay u badan yihin waa ilaaj inuu jiro waxa loo yaqaano af carabiga hadduu markaa ilaajkii suurogeli waayo waa tanaasufkii unbuu noqonaya gabadhaan lala guri gelinoo la furay unbay baabkeed noqonaysa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala idaa qacada bayna shucabiha alarbac waxyaaba badan bay ku fasirayaan shucabka shucabku waa laamaha laakiin afarta adin unbay u badan yihin uma ijtahada faqad wajaba alqusl baabu alguslu min almaniy kaa hore ilaaj buu ahaa waxba inzaaliyo imanin oo waxba yay ka imanin laakiin haddii kulanka noocaasi uu jiray waxaa waajibay maydhigii muujibaadkii kaasaa ka mid a muujibaadkii waxaa ka mid a ilaaju lxashafati fi lfardi ayaa ka mid a muujibaat alqosl laba hore waynu soo marnay kanna waa kii saddexaad muujibaat alqosl waxyaabaha maydhiga keena waxaa ka mid ah alquslu min almaniy in qofkii biyii tarab ka yimaadaan liqaa ama kulan bayaanu samaynayna gaarkiisaba ha iska ahaado can caliyin radia allaahu canh qaala wuxuu uhi kuntu rajulan maddaa'an manidaa igu badnayd faqaala lii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi biwaasitati miqdaad weeye miqdaad buu dee u diray sidaa ha sameeye marka lagu dhaahdo qof waa iyadoo adiga lagugu yidhi oo kale waxa uu yidhi idaa ra'ayta almad waxaa yara dharaarkaa markaad aragto faqsil dakaraka xubinkaaga maydh watawada weysayso wuduu'aka lisalaati sida salaada loo weysaysto oo kale waidaa fadakta almaa marka ay biyihii kaa soo boodaanna fakhtasil maydho fadakta waa wixii soo baxay waa nudfaran taranka habka ay usoo baxdaa fuduuqu noqonaya fuduuq iyo tadafuqiyabaa laydhaa haddii wax kaa soo boodaan waxaan yaryarkaa iska dhaafo fakhtasil maydho marka imaatinkooda rag iyo dumarba wuxuu keenaa inuu qofkii maydhi ku waajibo laakiin waxaa yara ka sokeeya ma aha dabcan waana la kala garan oo waxyaabaha ay kolla yeelan karaan nudfadaa taranku dee qofkii futuur ka yimaada iyo usluubkay usoo baxayaan oo ka duwan iyo dareenkii oo ka duwan iyo arrimahaasoo dhan can caliyin radia allahu canhu qaala kuntu rajula maddaa'an fasaltu الnabiya sala اllahu عalayhi wasalama faqaal idaa ra'ayta almadyi markaad madyiga aragto wadyi baa isaguna jiro oo ah qofku marka uu qaado wax culus madyigaasoo mulaacabo iyo qofku dareen markii uu qaatay kadib ka yimid kaa marka aad aragto fatawada waqsil dakarak labadaasuun isku dar wawdu waxa ay keentaa caksu tartiib iyo tartiib iyo mudlaquljamc labadaba waqsil dakaraka baa dee horaysa xubinkaaga maydh kadibna weysayso waidaa ra'ayta fadha lmaa biyii soo baxay haddaad aragtana fakhtasil warkaasi waa caddi quslu lmar'ati taraa fii manaamiha maa yara arajul waa gabadhii oo maydhanaysa markay hurdada ku aragta ninku wuxuu arkoo kale ninku wuxuu arkoo kale intan la soo sheegay kol hadday iyadiina aragti waxaa lagu yeelanayaa maydhigii baa ku waajibaya can anasin ana umma sulaym waa anas hooyadii mujaahidad weyn ba ahayd marka uu guursanaya abu dalxa waa tii tiri horta islaam haddaad islaamto meherba ku weydiin maayo anigama ninkaagan qoriga iyo sanamka iyo dhagaxiya ku yar warwareega ayaa aniga ii qalmoo deesa ii noqonaya war horta waxaa yararkaa ka soo xorow sanadyaasha iyo waxaa haddaad islaamtana meherba ku weydiin maayo ma sidaasaa waabuu islaamoo dabeetana bilaa meher ayaa ay ku guursatay islaamkay uga faa'iidaysay meherkeed nabiguna wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam sanqadha gabadha ah arumaysa gabadha la idhaahdo sanqadheeda waxaan ka maqlayay jannada hortayda jannada hortaydaan ka maqlayay sanqadheeda dadka jannada siduu muslim warinayo dadka jannada lagu bushaareeyay ku jirta mujaahidad weyn wey kallamada rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed bay la hadashay wa rasuulu llahi waa caaishatu dheh wa caaishatu jaalisatu waa jumla xaaliya walxaal caaishatu jaalisa iyadoo caaishna meeshay fadhidaa markay gabadhani su-aasha nebiga weydiinayso iska tag la odhan maayo waa xokaynii wax kala hagaya yana fa qaalat lahu markaa nabiga waxay ku tidhi can anasin ana umma sulaymin sa'alat rasuula allahi can ilmar'ati gabadh taraa fii manaamihaa gabadh arkaysa markay huruda maa yara rajulu ninku waxa uu arkaya oo kale inuu isku ixtilaamay qaala markaa nebigu waxau ihi idaa anzalat ilmaaa faltakhtasil ha maydhata dee can caaishata ana uma sulaymin kalamad rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam wacaaishatu jaalisatun faqaalat lahu ya rasuula allah ina allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo waa araar way soo gogol dhiganaysa ara'ayta almar'ata bal gabadh ka war taraa fi nnawmi maa yara rajul hurdada waxay ku arkaysaa wuxuu ninkuba arko afa takhtasilu min dalik arrintaa miyay ka maydhanaysa faqaala laha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markaa nebigu wuxu uhi nacam way ka maydhan qaalad caaishatuba waxay tidhi faqultu lahaa waxaan ku idhin uffi lak luqado badan baa ku jira ereyga ufiga waxaad ka eegi doontaa kutubta naxwada iyo luqadae uffa ufi ufin saddexdii oo markaa in fadxo keliya iyo fadxatayn uf baa lagu yidhi awatara almar'atu dalik arrintaa miyay gabadhu arkaysaa awatara almar'atu oo gabadhu miyay arkaysaa daalika taa ma gabadh baa waxaan ragga oo kale arkaysa oo isku ixtilaamaysa naasaad noqotay dee ish tanay dumarku idhaahdaan oo kale unbaa ufti un iyana noqoto faltafata ilaya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu xaggeedii soo eegay markaa inay caydo uma jeedo gabadhan dangaladeeda ah cafwan dangalayaan odhanayna saxaabiyadda inay caydo ugama jeedae waxa weeyaan uun na inaga jooji faqaala markaa nebigu wuxu uhi taaribat yamiinuk gacantaadu ha boodhowdo fa min ayna yakuunu shabah oo haddaa xaggee buu ka imanayaa ekaanshaha ilmuhu ilmuhu waxa uu hooyadii ugu eegaanayaa dee biyaheeda daraaddii saamayntaasay ku leedahay can ummi salamata ana imra'atan qaalat gabadh baa nebiga ku tiri yaa rasuula allahi ina allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo ina allaha laa yastaxyi an yadriba mahalan maa bacuudatan famaa fawqaha markaa xishoodku khaaliqu waa leeyahay laakiin waa mid isaga u gaaraho xishoodka khalqiga uu leeyahay ee iqshicraarka iyo qabandhacyadu ay ku jirta ama si noqoshadu dee ka ilaahay la mid maaha hal cala almar'ati guslun idaa hiya xtalamat markay isku jinaabooto miyaa lagu leeyahay gabadhii inay maydhato qaala nacam idaa ra'at ilmaa fadaxikat ummu salama ummu salama oo meesha fadhido xaaskii rasuulkaabaa qosashay ta su-aasha lihina anas hooyadii ummu sulaym bay ahayd faqaalat waxay tidhi ataxtalimu lmar'atu faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam isagoo nacam yidhoo kale weeye fa fiima yushbihuha alwaladu oo haddaa muxuu waladku ku shabahaye uu ugu egaadaa macnaha haddii aad su-aal igu soo celiso weydiisaan anna su-aal kugu soo celiyo waa sugid la sugaya arrinkii ha wuu egaadaa sababtoo haddee waladkiibaa iyada raacaya sababtu u raacayaana waa biyaha taranka in leedahay min nudfatin amshaaj candhuuftaasaa ilaahay uu ka abuuraya isdhexgalka aabbaha iyo hooyada labadaa nudfadoodaa isdhexgasha nudfadii iyo buwaydadii waxay isweydiin laun dee riwaayooyinku marna waxay sheegayaan ummu sulaym tan caariday inay tahay ummu salama marna ta u jawaabtay waa caaisha siday noqonaysa qolyaha qaarkood waxa ay leeyihiin waxa iska suuragal ah labada xadiid waxaa lagu jamcinayaa si loogu wada camal falo isku dhan loo jeediyo labadoodaba inay meesha fadhiyeen baa laga yaabaa tanna way caariday tanna way caariday oo labadiiba mid waliba kelmadeedii gabadhii way ku soo tuurtay waxaa kaloo suuragal ah iyadoo caasho uu nebigu ag joogay intay weydiisay inay caariday haddana iyadoo intay soo ilowday umu salama isagoo ag jooga inay weydiisay iyana ay caariday labada jeerba laakiin jawaabta nebigunbaa dee u muhiimahay ama ha kala joogaan ama ha wada joogaane warku wuxuu ku cadyahay labada dumariba saxaabiyadda inay u jawaabeen halo u socodha ninkaa waxaa kaloo la isweydiinayaa haddii gabadha saxaabiyadda ahi ay sheegtay in waxaan yimaadaan oo dumarka ka yimaadaan maxaa iyadana ka yeedhsiiyey iyagana diidsiiyey iyagaabay ahayd ammaanada sharciga inay gudbiyaan wixii xaqaa'iqana sheegaan labadan dumari iyadii way qirtay iyagiina suftiday u qabteen ma wax jiray dafirayaan marka culimmada qaarkood waxay leeyihiin ixtiraamka waxaan la idhaahdo waa ararag shaytaan oo habeenkii waxunbaa qofka u hindiwaasaya oo usoo hagooganaya habar jiruunbuu arkaya dabeetana ismootiiskaasaa dhacaya ambiyada ixtilaamka noocaas iyo ismootiiskaasi kuma dhaco xaasaskoodana kuma dhaco sidaa daraaddeed ayaa iyagu waxay arkeen ilan maaha o ilaahay baa ka ilaaliye ay u caarideen wax jira hadduu yamay caarideen labadaa su-aalood baa laga jawaabi karaa can khawlata binti xakiim qaalat sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga waxaan weydiiyey can ilmar'ati taxtalimu fii manaamiha gabadh baan weydiiyey hurdadeeda waxaa ku arkay fa qaala idaa ra'at ilmaa markay aragta faltakhtasil baabu ladii yaxtalimu walaa yara almaa waa qof ixtilaamoon biyo arag macnaha wax wuu arkay isagoo wadwadi laakiin wax qoqoyaana ma arag markaa ma wadwadkaasaa lagu xisaabtamayaa mise araggii kitaabka horena waynu kusoo marnay alladii qofkii yaxtalimu riyoonaya walaa yara almaa oo aan arkaynin waxaana can abi ayuuba can اnabiy salى اllahu alayh wasalam qaal almaau min almaa almaau biyaha waajibaye lagu maydhanayaa min almaai waa markay biyo kaa yimaadaan marka xadiidkii aynu xaggaa usoo daliishanay in la nasakhay sheekhani si yaroo fiican buu udhigay xadiidku si caama buu ahaa oo mansuukh baa lagu soo sheegay kitaabkii hore oo markay biyo kaa yimaadaan galmaba sameeyo ayuunbaa maydhasha ay jirtaabay ahayd waa la nasakho haddii jimaac jiro galmabayobiyabaya imanine maydhi waa waajibayaaba ka nasakhayna uu ahaa laakiin isagu wuxuu kaga faa'iiday dhinacii hurdada waana sax wey oo marka xaggaa laga eega dee xadiidku waxau noqonayaa muxkam oo qofku marka uu hurdo hadduu wax arko waxna aanay ka imanin jimaaca hurdada uu ku arkay kol haddaanu wax ka imanin waxba kuma waajibayaan mayri marka almaau min almaa waa lilmuxtalim dhinacaas uu kaxeeyey oo kaga faa'ideeyey baabu lfasl waxaa la kala caddayn bayna maai rajuli wa maai lmar'a kuwa ninka iyo kuwa gabadha biyaha taranka ee ragga iyo kuwa dumarka way kala duwan yihin taasaa la sheegi can anasin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi maau rajuli haliidun biyaha ninku waa adagyihin abyadu way cadyin wa maau lmar'ati kuwa gabadhuna raqiiq waa jiricsayin asfar waa midabkaa hurdiga ah fa ayuhumaa sabaqa kooda horeeya ama sarreeya kaana shabah ee kaanshahaa u daraaddii u noqon waynu soo ishaarnay arrintaasoo in shabaha iyo hidasidayaashaas iyo waxaa la ydhaha wiraafiga inuu imanayo oo aabbihii iyo hooyadii iyo adeeradii iyo abtiyaashii intaba uu gudbi karo iyagoo labadooda soo maraya wax la qirayo weeyo on la dafirayn markaa taasina waa mid kolley uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dikru liqtisaali min alxayd waxaa la sheegayaa xaydka in laga maydhanayo xaydka ka maydhashadiisa marka halkan wuxuu isdhex wadaa ka maydhashadii xaydka iyo tii dhabar furanku ku dhacay ee istixaadada la odhan jiray ee habeenkii dhoweed hadalkeedu aada inoogu soo noqnooday kitaabka ibnu maaja ayaa halkanna uu ka wadaya waxaa la tilmaamaa taariikhyahanadu ay xusaan dumarkii wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam xanuunka noocani uu ku dhacay qola sagaal bay ku sheegaan qolana toban bay ku sheegaan marka xaasaska rasuulka saddex buu ku dhacay bay idhaahdaan midi waxa weeyaan usradan reer jaxshi oo xamna bintu jaxsh iyo ummu xabiiba bintu jaxsh qolyaa qaarkoodna ummu xabiib bay idhahdaan iyo ummu xabiiba labadaba way jiraan weliba ummu xabiib bay qaarkood u badinayaan waxa iyaduna uu ku dhacay hadduu ansaxo way sheegeen qolyaha qaarkoode zayna bintu jaxsh oo xaaskii rasuulka ah marka waa laga yaaba hiridhiti inay tahay oo saddexdaa dumaree mid nebigu uu qabay labana dumaashiyadii ay ahaayeen waa lagu sheegay sawda bintu zamca xaaskii rasuulkae sawda la odhan jirayna waa ku dhacay baa layi umu salamadan laftigeedana waa ku dhacay markaa shantaasi waa usradii rasuulka ka ag dhoweyd taariikhda qolyaha baadho qaarkood baa waxay leeyihin umu salama ma ahayne inanteeda zaynab bintu abi salama ayay ahayd laakiin waxa raajixa inay umu salama ahayd waa inantan umu salama ay dhashay zaynab la idhaahdo way yaraydba wakhtigaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam dumarku ku dhacay waxaa ka mid a xaaskii abubakar markii dambe uu guursaday jacfar uu ka dhintay la odhan jiray asmaa bintu cumays asmaa bintu cumays iyadana waa ku dhacay waxa uu ku dhacay asmaa bintu marthad gabadha la ydhaah wuxuu cudurka noocaani soo maray sahla bintu suhayl ama sahla bintu sahal iyadana labada magacba waa lagu sheegaa sahal iyo suhayl waxaa kuwa ku dhacay ka mid a asmaa bintu marthad iyo baadiya bintu khaylaan waa sagaal ta tobnaadna waxa weeye mid laba magac aynu ku arki doonno faatima bintu abi xubaysh ama faatima bintu qays waa mid keliya iyo isu kaa feeraarin faatima bintu qays ama faatima bintu abi xubaysh waa mid keliya iyadu marka shantaa usradii nabiga saddexdaa xaas iyo labadaa dumaashiga islaanta abubakar iyo afartaa kale aynu magacyadooda sheegnay tobankaasuu ku dhacay baa layaa adigu laba bayd bay kusoo ururiyaanoo gabaya markaa kolka maxsuulkooda lasoo qaado waa intaa wey waxaan u sheegaynaa magacyadii baa soo noqnoqonayo iska taltallaabaya marka inay tiraduba kuu koobnaato can faatimata binti qays min bani asad min bani asadi quraysh qoladaasay kasoo ayay ka tirsantay waana mararka qaarkoodna faatima bintu abi xubaysh wey magaciisu waa qays kunyadiisuna aabaheed waa abi xubaysh la qabso annaha aatat nabiya sala allahu calayh wasalam nabiga u timi fadakarad annaha tustaxaad in dhabar furan ku dhacay bay sheegtay fazacamat annahu qaala laha waxay inoo sheegtay inuu nabigu ku yidhi zacama wuxuu sheegtay wey laakiin mararka qaarkood baa wuxuu warramay oo kale ay noqotaa oo tii matiyatulkadib aanay ahayn wuxuu nabigu ku yidhi inamaa dalika cirq kaasi waa xidid furmay waxa furmay xididka waxa cirqiga macnaa calaa xad mudaaf inamaa dalik damu cirq waa dhiig ka yimi xidid faidaa aqbalat ilxaydatu markuu xaydkii kaa yimaada fadaci salaa salaada iska daa way garanaysaa ile waidaa adbarat marka ay kaa jeesatay wixii kaa dhammaaday xaydkii aad garatuu ku dhaafana faqsilii canki dam dhiigga iska maydh uma sallii tuko marka xadiidkani wuxuu caddeeyey dhabar furanka inaan laga maydhanaynin laakiin laga maydhanayo xaydka cinwaanka iyo tarjamaduna wuxuu u guntanaa dikru liqhtisaali min alxayd dhinac kale haddaad ka eegto min muujibaati alqosl ilxayd xaydkii oo ka dhammaada inuu qofkii gaadho inuu xaydkii ka dhammaado waa wakhtiyada maydhigii waajibayo waa xaaladii shanaad wey muujibaat lqosl in badan buu kugu soo noqnoda xadiidkaasi can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal idaa aqbalat ilxayda markuu waxaasi kusoo qaabilo fatruki salaa iska daa waidaa adbarat markuu kaa dhammaadana fakhtasilii inuu soo qaabilo inuu inuu sii jeestay maxay ku garan dee waxay ku garanaysaa waa inagii soo sharaxnay oo waa waa xaafida lilwaqti wa lilqadar wa mumayiza linnawc noociisay garanaysa ama waqtigay garanaysa ama waxay garanaysaaba waqtigiiyo qadarkii can caaishata qaalat ustuxiidat ummu xabiiba bintu jaxsh waa xamna umu xabiiba zaynab intuba waa banaatu jaxsh umu xabiib bay rajaxayaan muxadisiinta qayb ka mid oo qolada taariikhda sabca siniina buu waxaasi ka socday fashtaka dalika ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga wala cabad faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uhi ina haadihi laysat bilxayda xayd maaha kani walaakin hada cirqu kani waa xidid furmi waatianu markaa asbaabtiisa soo sharaxnay sababaha waa khalkhal ka yimi meeshii habu socodkii umax ka sii noqdeen hooyooyinka marar fara badanna marka ay weynaadaan wuu iska yimaadaa ee dee caadadu sii dhammaanayso xididkaasi waa iska furmaa fakhtasilii uma sallii iska tuko iska maydhoo tuko markuu kani kaa dhammaada iska maydhoo tuko can caaishata qaalat istuxiidat umu xabiibata bintu jaxshin imra'atu cabdiraxmaan bna cawf wahiya ukhtu zaynaba binti jaxsh zaynab oo xaaskii rasuulkaaday walaalahaayeen inanta cabdiraxmaan bin cawf baana qabay fastaftat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam faqaala laha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaas sidan ugu jawaabay macnaheeda waxaad arkaysaa dumarkaa saxaabiyaadku duruuf adag iyagaa haysato toddoba sannadood dabar furankaasi hayo wax daaweeyaba aanay hayn ayaa haddana cibaadadii ay u dadaalayaan waxa u darani waaba cibaadada naftoodaba maahaba arrin weyn weeye إن هذه ليست بالحيض ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا, أد... وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة markuu xaydkii kugu furmo dee salaada jooji iqbaalkii iyo idbaarka sababta lagu kala garanayaana ama isagii bay arkaysaa ama wakhtigii iyo dee qadarkii xagga wakhtiga iyo xagga nooca qaalat caaishatu waxay tihi fa kaanad waxay taqhtasilu likulli salaati salaad walba way u meedhanaysa wa tusallii way tukanaysa markaa dee waxa ay leeyihin wataynu hore uga soo jawaabnayo ixtiyaadunbay ka ahay nebigu markuu dhammaado un maydho buu yidhi laakiin iyadii salaad walba waa u maydhatay way dadaalaysa uun ama waxay gaadhayba mutaxayira waxay culimmadu isla waafaqsan yihiin gabadhan dhabar furankuu ku dhacay wakhtigay salaad walba u maydhanaysaa waa markay dawakdo nooc iyo wakhti iyo qadar waxbaba markay garan weydo ee ay kala garan weydo ma dhabar furan baa mise waxayd sinaba marka iyadoo cibaadada loo dadaalayo taasuba laysla waafaqsaya amaa tan kale ee wuxuun kala saaraysa de iyada waataynu hore usoo qaadanaye waxay ka maydhanaysaa markuu dhammaado wa kaanad waxay takhtasilu axyaanan mararka qaarkood waxay ku maydhanaysaa fii mirkan tashti bay ku maydhanaysa fii xujrati ukhtiha zaynab walaasheed zaynab maqsinkeeda tashti yaallay ku maydhanaysa fii xujrati ukhtiha zaynaba walaasheed zaynab oo rasuulku qabay maqsinkeeda tashti yaalla bay ku maydhan wahiya cinda rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam inantaasina nabiga ag joogtay zaynab xataa idaa xataa ina xumrata dam ilaa casaankii dhiigu la taclu lmaa biyaha ayay ka kor noqonaysa la taclu lmaa biyihii bay kasoo kor noqonaysa farabadnaanteeda wa takhruju way baxaysaayoo fa tusallii maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigay haddana iskala tukanaysaa jamaca famaa yamnacuha dalik arrintaa faraha badani umay diidaynin min asala salaada umay diidaynin waxaa faraha badane ka socda saa u butaacaya uma diidaynin can caaishata ana umma xabiiba ummu xabiiba ayaa kolba dhan lagaga soo sheegaya lagu sharxaya ummu xabiib ama ummu xabiiba khatanata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayay khatan u ahayd khatanatun iyo khatanun waa dumaashiga iyo dumaashida labadaba waa lagu sheegaa dumaashigana waa la odhan karaa seedigana waa la odhan karaa gabadha ninkeeda gabadha dumaashidii oo dee xaaskiisa ay walaalayiin weeye khatanatu baa la idhaha af carabiga wa taxta cabdiraxmaan bin cawf bay ahayd istuxiida sabca siniin istaftat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam fii dalik cilmiba weydiisay فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي فاغتسلي وصلي ما يروتك على ركيسة مرك عبادته إن أنا وحبك وشيني صلاة ما دعيس لا تسقط الصلاة ما دام العقل موجودا انت عقلك وشره صلاة ما دعيس عذرك ما دعيس آه قفك nijaas badan oo ku dhacday kuma dhacayso kagama dhacayso salaada inta caqligu joogo mashquul kasta ha ahaado laakiin siduu u kara uun waa inuu ilaahay ula xidhiidhaa waxaad ka arkaysaa marka qofku si u caafimaado caafimaadka cudurka jahliga la idhaahdo waa su-aasha innamaa shifaau lciyi su'aal xadiidkaa sheekhu uu sugay albani qolyada qolyaha qaarkood in badanoo kamiya daciif bay ka dhigaane waxa uu nebigu ku yihi waxa caafimaadka jahligu uu yahay waxaa la yidhahda su-aasha oo usluubkeedana dabcan can caaishata qaalat istaftat istaftat istiftuhu siinta iyo taadu waa dalabiyataan waa raadin qofkii fatwo uu raadinayo waa mustafti iyo mufti mustafti waa kii cilmiga raadinaya muftiguna waa kii cilmiga sheegaya waa su-aal diineed baa la idhaha su-aal caadiya maaha istaftat umu xabiibata bintu jaxshin rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam faqaalat yaa rasuula allahi innii ustaxaad xayd baa layga furaa eraygan mar haddii siintaa iyo taadaas ku jiraan waxa weeyaan dhabar furankii faqaala inamaa dalika cirq faاqtasilii wasalli fakanat taqtasilu likulli salaa can caaishata ana uma xabiiba sa'alat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam can idam asxaabtii baa kala duwan riwaayooyinkiibaa midiba siyaado leedahay intii baa lagu soo ururiyey wuxuu kaga yaro duwan yahay kitaabkani ka kale badbadinta intuu soo qaadqaadanaya badbadan kaa kalena intuu soo qaadanayo riwaayadka ayaa yaryar saalat rasuulallaahi can idami qaalat caaishatu radia allaahu canha raaytu fii mir ra'aytu mirkanaha dheh mirkanaha weelkay ku maydhanaysay baan arkay mal'aana daman isagoo buuxa dhiig faqaala laha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam umkuthii iska joog oo ha cibaadaysanin qadra maa kaanat intii ay ahayd taxbisuki mid ku xanibta xaydatuki xaydku berigii hore intuu ku xanibi jiray iminkana xanibnow uma markuu intaasi kaa dhammaatana ikhtasili dee maydho jawaabtiisaasuuga dhiga umkuthii iska joog qadra maa kaanat taxbisuki xaydatuki wixii kaa socon jiray waa taqaanay intuu kaa socon jiray uun iminkana cibaadada iska daa sidaad berigii hore u joojin jirto uma ikhtasilii can ummi salamata tacni waxay u jeedaa ana imra'atan kaanat tuhraaqu dam gabadh baa dhiig laga furay calaa tuhraaq waa shubitaanka addam calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fastaftat laha ummu salama umu salama u weydiisay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam faqaala nebigu waxau idhi litandur ha eegto cadada alayaali waalayaam maalmihii iyo habeenadii tiradooda allatii kuwaasoo kaana tahay taxiidu min ashahri bisha habeenadii iyo maalmihii waxani uu ka socon jiray dib ha ugu noqoto caadadeedii hore dib ha u raajacdo litandur ha ka fiirsato dib ha u raajacdo cadada alayaali waalayaam habeenadii iyo maalmihii tiradooda allatii kuwaasoo kaanad ay taxidu min ashahri bisha mid waxani uu ka socdo intii uu ka socon jiray ha diraasayso dib ha ugu noqoto qabla an yusiibahaa intii aanu ku dhicin alladii asaabahaa kan ku dhacay intaanu ku dhicin xaaladeedu siday ahaan jirtay ha ka fiirsato dib ha u eegto faltatruki salaata dabeetana salaaddii ha iska dayso qadra daalika intaasoo kale oo mina shahri ah bisha ma shan buu hayn jiray ma saddex buu hayn jiray ma toddobuu hayn jiray dib ha u eegta intii in laeg imikana salaada ha iska dayso iyo wakhtigii u ahaa fa idaa khallafat daalika markay dhaafto intaa xagga dambe dhigta weye khallafat daalik maalmaha uu hayn jiray marka ay xagga dambe dhigtay dhaafto faltaktasiil ha maydhato uma litastafir ha gufayso uma litusallii ha tukato nidaamkeedu waa nooca intii ay berigii hore xayd ahaan jirtayba iminkana xayd ahaan isku qancinaysaa ile qadarkiiya waxay garanaysaa wakhtigii markay intaasi dhammaatay maydhanaysaa wixii ka soconayayna waa iska basirinaysaa istitaarka ootayn hore usoo marnay way gufaynaysaa isku yar joojinaysaa kadibna way tukanaysaa loo joojin maayo waxbaa socda markaa dikru laqraa aqraada sheegidoodaa la sheegi aqraa markaa aqraadan baaba bal hadda aynu halkan ka faa'idaysanaynaa buu ku leeyahay fasiraadeeda ilaa aqraada lafdigoodii waa murangalay والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قرآن كاي لهي وحو كوري دمرك لفري صدح قرئه صدح قرئه نفتو هو كاديين وياني قرسن قرئه يوم حاط قل يا قاركود وحي لين سيدا الشوافع لي ركلة waa duhriga waa waktiga labada xayd udhe u dhaxeeya gabadhu ay daahirka qaar kanle waxay leeyihin waa xaydka oo intaa ay xaydka leedahay ee saddex xayd ha u kaadiso iyo saddex duhri ha u kaadiso dabcan farqi baa u dhaxaynaya waa lagu kala tegayaa waxaa laga yaabaa inay ciddadii dheeraato haddii saddex duhri la qaato haddii saddex xayd la qaatana uu yaraado ilaan duhriga iyo iyo sidaad ogsoon tahay way kala badan yihiin xaydku xaydkeeda waxaa laga yaabaa inuu wakti yar socdo si kale marka furuuq baa jiri karta marka marka dhinacaa laga eego kolkaas bal hadda halkan waxaynu qaadan karnaa buu leeyahay ereygan qur'i la yidhaahdo in lagu sheego xaydka qowlka xaydka ku sheegayaana xoog badan yihi kaasaabanu halkan axaadiid badan baan soo ururinayaa wey markaasuu balkaasaan sheegi doonaa wey dikru laqra luqa alcarabiyana labadaba u noqdaa sida lafdul nikaax uu jimaacana u noqdo guurkiiyo meherintana u noqdo can caaishata ana uma xabiibata binti jaxshin alatii kaanat taxta cabdiraxmaan bni cawf wa annaha istuxiidat laa tadhuru dhabar furankaasaa ku dhacay manay daahir noqon jirin fadukira sha'nuha lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam arrinteedii nebigaa loo sheego faqaala wuxuu yidhi innaha laysat bilxayda waxaa noocaa u qulqulayaa xayd maaha walaakinaha rakdatun min alraxim waa gujo raximka xaggiisa ah raximkii ayaa gujadani ku dhacaysaa oo shaydaankiibaa gujiyey faltandur ha eegta qadra qadra qar'iha qar'i iyo qur'i mid la yidhaahdaba labadaba la odhan karaa bay leeyihiin qar'i baa halkan inoo dhigan qadra qar'iha xaydkeedu intii u ahaa allatii kaanat intaasoo taxiidu laha ay markaa xaydi jirta intuu xaydku ka socon jiray marka lafdulquri halkan wuxuu yaalla xaydkii bal intuu baalkaasi ka socon jira imikaba dib ha ugu noqoto faltadruki salaa salaadaa iska daysa uma tandur ha eegta maa bacda daalika intaa wixii kasii dambeeya markuu dhammaado fatakhtasil way maydhan cinda kulli salaatin salaad walba agteeday maydhan saxiixu lisnaad salaad walbay maydhan ayaa markaa xadiidkaasina uu sheegay waa tii garan weydeen wey hadday laakiin garanaysa ha raajacda wey can caaishata ana uma xabiibata binti jaxshin kaanat tustaxaadu sabca siniina fasa'alat الnabiya salى اllahu عalayh wasalam faqaala laysat bilxayda inama huwa cirq faamaraha an tadruka salaa wuxuu nabigu amar ku siiyey inay salaada iska dayso qadra aqraa'iha wa xaydatiha eeg labadii ereyda waa cadafka waxaa loo yaqaanaa cadfu taraaduf waa labadii ereyda isfangalay waa isfasirayaan waa isku macno uun cadfu taqaayur iyo cadfu taraaduf taqaayurkuna waa laba ereyoo kala duwanoo laisku laisdabageliyey taqaayur taqaayurku tamaatulkuna waa laba erey oo la israaciyo oo isku macno ah marka wuxuu faray inay salaadii iska dayso qadra aqraa'iha wa xaydiha intanay xaydka iyo aqraada leeday ilaan isma qaban karaan duhrigii iyo xaydkiiyo waa laba isu cagsiya oo iska hor jeeda marka labadii meesha ma soo wadageli karaan riwaayad waxay ku caddahay in xaydkiiyo qurigu isku mid yihi wa takhtasilu wa tusalli de intay maydhataabay tukan fa kaanat takhtasilu cinda kulli salaati ijtihaad bay samaysay ama way wareertay kadibna way salaad walba way maydhan jirtay can faatimata binti abi xubaysh annahaa xadaad waxay u sheegtay annaha atat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam fashakat ilayhi dam dhiiggaasay uga cabatay faqaala laha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam inamaa daaliki cirqun fandurii ka fiirsa idaa ataaki markuu ku yimaado qur'uki waxaa isaga casi falaa tusalli ha tukan faidaa mara qur'uki marka uu xaydkaagaasi dhammaadana fatadahari dahaaro qaado uma sallii waxaad tukataa maa bayna alqur'i ila alqur'i xayd ilaa xayd inta ka dhaxaysa wuu caddeeyey in quriga la yidhaahdo duhriga xaggaasaa loola kici markaa tafsiirkii aayadda haada daliil daliilkani waxa uu caddaynayaa calaa ana alaqraa'a xayd aqraa'ada la sheegaya alaaatu quru laydhin xayd kaasay noogu taagantahiin can caaishata qaalat waxay tihi jaa-ad waxaa timi faatimatu bintu abi xubaysh وفاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر ويقى الصعداؤنا ما بظاهر أفأدع الصلاة ما بيس كده يا أبا قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك إسكمي الدم وصلي ذكر ذكر اغتسال المستحاضة mustaxaadada goormaa loo jideeyey inay joogto salaadaha ugu maydhato marka halkan waxaa ka mid ah min muujibaat alqosl waxaa ka mid ah gabadhii dhabar furanku ku dhacda mutaxayiro noqota laakiin taasi wuxunay soo hoos gelaysaa ka maydhashadii xaydka ila sababtay la maydhanaysaa waxa weeyaan iska ilaalinta xaydka can caaishata radia allaahu canha ana mra'atan mustaxaada على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وحا سوكي وقتي النبي قيل لها وحا لقول إنه عرق عاند هيك رواية ولا بوحير بسيادي نيس عرق عاند وعرق عنادة وسيدو عنادو ياي تواكن جوكسن بلا إلا عرق أمير كقضاء مركز سيون لا يدادابو ده كضاء ومد مرح لقو جوكسن بلا أدلة جوتشين وبتاعي marka maxay fa umirat waxaa la faray an tuakhira duhr casar duhurka inay dib dhigto wa tucajila alcasra casarkana ay soo dadejiso waa jamicii suuriga ahaa ee labada salaadood halka ay ku kulmaan laysugu keenayay wa takhtasila lahumaa guslan waaxidan maydhi kaliya wada maydhanaysa dhag duhurkii casarkii waa meelaha jamaca la ogolayay salaada iskama jamcin kartiduun ilaa inaad haysato cudurdaar jamciya ee cudurdaar aad ku jamcisa mooyaane waxaa cudurdaaradii ka mid ah inuu qofkii musaafir yahay inuu yahay sidan oo kale qof dee macduura oo cudurdaarkani uu ku yimi dhabar furanka ah waxaa dee ka mid a inaha aynu garanayno markaas ruqsadda sharcigu siiya laakiin fii kayri dalik inuu qofkii iska dibdhiga dibdhiga maya wa tuakhir almaqrib waxau amray inay maqribka dibdhigto wa tucajil alcishaa cishaa'igiina ay soo dadejiso wa takhtasila lahumaa quslan waaxidan mar kaliya unbay u wada maydhan waxay ku kulmaan shafaqu laxmar waxa uu noqday maqrib shafaqu labyad cishaa'i buu noqday ilaan ashfaaqda ama sagalka iyo guduudka galabtii halkaa ka muuqanaya markay qoraxdu dhacdo midi waa axmar midina waa asfar midina waa abyad kalarada ka dambeeya qoraxda markaa kaa casaanka ah ama guduudka dhabtahay waa maqribkii ka markaa cawlka ahina isaguna weli ma gaadhin cishaa'igii maqribkiina la dhaaf ka cadaanka marka la gaadhana cishaa'igii baa bilaabmi asfarkaa u dhexeeya midabkaa u dhexeeya maqribkii cishaa'iga bay isugu geyn kartaa wa takhtasila lisalaati subxi guslan waaxidan salaaddii subaxna waa maydhi karaya xadiidkanna wuxuu inoo caddeeyey riwaayada ibnu maaja kumay cadaynin iyadu intan oo markaa watakhtasila lisalaati subxi quslan waaxida waase la iska garanayo salaadii subax meel gooni ay taaganto in loo maydhanayo kanaase caddeeyey baabul ikhtisaali min annifaas wuxuu u baabiyey ka maydhashadii laga maydhanayay dhiiggaa isaga ah ee dhalmada can jaabir bni cabdilaahi fii xadiidi asbaa binti cumays saxaabiyadan waxaa ka shahiidoo ka dhintay jacfaru bnu abi aalib jacfaru tayraan qaswatu mu'ta markii dambena si agoontii iyo armaladii uu u xil qaado walaalkii abuubakar baa dumaalay walaaltinimadii islaamka macnaha asmaa bintu cumays xiina nufisat markii ay ku dhashay bidil xulayfa waxaa jira ficilo siiqatulmajhuula laakinaha musama muuqaalka nufisa iyo nutija iyo كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هي نفست هي نتج ومسمى الله معنينا صورة المجهول نولي ويجرى أفعال بدن النوعاس حين نفست مركي كل شيء بذي الحليفة ذو الحليفة كل شيء محمد بن أبي بكر أصحابي قالوا لنا ترى هذا شيء سندي وحياه حجة الوداع طبنات النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مركي أم شيء ميقات كذا كومش halkuu nabigu ka xidhanayay oo kilomitr ya dhowr iyo toban kilomitr ugu dhowaan u jirtaba madiina lama odhan in iska noqo umusha ha la celiyo arrinkeedu waa adag yahay asxaabtisay ugu dadaalayeen xajka adigoo markaa muruqyo kuusan maal badanna iska leh baad meel halkeena iska yuururtaa dayuuradna fuuri karaa laakiin umushan ee afar boqoloo kilomitir in ka badan ayay marada kusoo xidhatay dhexda oo ay soo giijisatay kadibna nebi maxamed oo maanta xajaya inay ka hadho way diiday rasuulkuna ma diidin abuubakar ma diidin iyadii ma diidin waa la saaray gaadiidka markaa nebigu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaala liabi bakr abubakar sidiiq wuxuu ku yidhi murha amar c an takhtasila inay maydhato wa tuhilla ay xajkana xidhato ku yeedhi buui islaamihii horeba dee markay reerahu reerku guurayo ee uu musho islaanta looma joojin jirin dhexda xidho ka yarna xambaarun baa loodhan jiray khalaas waa geedigalaysa saasay hayn dadkii adadkaa marka qusligan isaga ah waa quslun litandiif walaysa litadahur ma aha inuu qof inay nadiif noqonayso maaha waayo dee waaba umulo habeenadaas habeenkaasee umushay ee waxa weeye qofkii waxaa loo ogolaya inay maadaama waa umaydhashadii loo maydhanaya xidhashada xajka xataa waxa u maydhanaysaa tii caadada lahayd way u maydhanaysaa xajka tii umusha ahaydna way u maydhanaysaa dee kacbad unbaan ile dawaafayna wixii kale o dhan camaladii way samaynaysaa marka camalkan xajka xidhashadiisu qofkii oo aan daahir ahayn u diidi mayso maydhashadiina diidi maydho mayso ma daydaysa maydhashadii waktigii ay daahiraysuun baanan gaadhin watuhilla xidho buuri maxaan yeelaabay tiri iyadaaba fariinta soo fartay dee umulo waad og tahay halkan aan ku umulay arrinkayguna istaagi maayo xaj baan u socdaa ilmaha meedayana waa iska xambaaranaysa marka maxaan yeelaa abubakar buu u faray u sheeg buuri umusha ha iska maydhata hana xidhata xajka waktigay daahirtuunbay dee cibaadadii kale iyo salaadii u dhaqaaqaysa dawaafkii baabulfarqi bayna dami alxaydi waalistixaada waxaa la sheegayaa labadaa dhiig waxaa udhexeeya farqo waa kala garashadii macnaha inay kala duwan yihiin xaggii muuqaalka labadaa dhiig ayaa la sheegi doonaa can faatimata binti abi xubaysh annaha kaanat tustaxaadu faqaala laha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana damu lxayd kaanadan waa tii taamada ahayd laa tadlubu alkhabar bal hiya taktafi bilfaacil faacil kaliyun bay qaadata wain kaana duu cusratin baabkeedi wain kaana duu cusra ay wujida ayaa lagu macneeyaa faidaa kaana idaa kaana marka uu yimaado damulxayd markuu ahaado ku macnayn mayso sidoo khabar baad sugaysaa markaa laakiin waa bimacnaa wujida idaa wujida damulxaydun weeye marka waxaasi uu yimaado bahalka noocaas fainahu damun aswadu wuu madow yahay yucrafu waa la yaqaanaa yacrifuhu ahluhu dadku ka yimaadaana aad bay u yaqaanaa fa amsikii cani salaati salaada ka joogso fa idaa kaana alaakharu ka kale markuu yimaadee labeeyaa ee ku hayaa fatawada'i weysayso fa innamaa huwa cirqun marka saasina waa arrin jirto oo waa lagu xisaabtamaya waxaa la yidhahdaa tamyiiska caadada iyo tamyiiska waliba waxay tilmaamaan in la tixgelinayo tamyiiskaa sii xoog badan عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي مركز سيدا سمو النبي وشاقه وحاقوا تلماميون إني مركا ويسيسته وأي تكته أيو تلمامي laakiin dee axaadiidu way isfasirayaane xagga dambena waa ku yara ishaari doonaaye maydhigii waa laga maarmaan wey waidaa kaana alaakharu fatawada'i wasalli wuduu keliya inaanu ku filayn dee riwaayon kaleba way fasiraya can caishata ana radia allahu canha qaalat استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني, إني أستحاض فلا أظهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك يذلك لبضب الرواية كونك أركينا ذلك هذه الإرادنا وحل لها الليام شخصيا إنما ذلك كاغاس شخصي يهو عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت faqsilii cankii iska maydh ahara dam dhiigga raadkiisa iska maydh wa tawada'i weysayso marka riwaayadani saa aad arkayso xagga dambu kugu fasiraya wuxuuna inoo sheegtay in dhiiggiina ay maydhayso iyo raadkiisii weysaysanaysana waaya fainamaa dalika cirqun walaysat bilxayda qiila lahu markaa waxaa lagu yihi raawigiisii warinaya xadiidka caaisho ka warinaya riwaayooyinka qaarkood baa waxay tilmaamayaan qiila lahaa oo markaa waxay u noqonaysaa caaisha taasaana kusii wanaagsan qiila lahaa caaishaa la weydiiyey su-aalaynu inaguba isweydiinayno tanaynu ka jawaabayna ah falquslu falquslu ayna huwa ama maa xukmu oo dee maydhigii mee dhiig la yska maydhiyo weysunbaa la sheegay markuu bahalkii ka dhammaaday maydhigii mee qaala markaa qaala ama qaalat raawigii caaisha kasii warinaya ama caaisha waxay tidhi dalika laa yashuku fiihi axad dee kaa cidiba kama shakeeyayso kaa waa waxaynu isla naqaano kaas wuxuuna in laga maydhanayo xayd dhammaaday waa loogi qur-aan iyo xadiidba sheego halkaasaanu iska dhignay laakiin waxaa lagugu siyaadiyey in dhiiggiina la maydho uu nijaas yahay intaasaa laguu faa'iideeyey waysadiina sunno tahay weysadii jinaabada laga jinaabadka laga maydhanayo xaydka laga maydhanayo weysaa jirta weysadii buu kani ku daray عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حويش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أطهر أفأدع, أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا ذهب قدرها intii aada yeelan jirtay marka uu dhammaadana takhsilii canki dama wasalli riwaayadaasaa kuu caddaysay markuu dhammaada in la maydhayo dhiiggii lana tukanayo dee waana kaa raawiguna kaaga jawaabay in kollayba sidaa dhiigga loo maydhayo loo weysaysanaya uu raacayo maydhigiina wallahu aclam